بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanna oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badan saddex boqol oo ruux oo ku dhaawacmay qaraxyo waaweyn oo duhuradii maanta ruuxay magaalada bandar cabaas ee waddanka iiraan daqiiqada kadib markii cumaan ay ka furmeen wadahadallada nukliyeerka ee u dhexeeya maraykanka iyo dahraan xiisada u dhexaysa dowladaha bakistaan iyo hindiya oo cirka gashay new delhi iyo islaamabad oo eedeemo kulul iswadaarsaday lana baxay safiiradooda iska horimaadyo u dhexeeya labada dhinac oo ka dhacaya xuduudda waxaan soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka taagan kashmiir kooxaha muqaawamada filistiin oo howlgal qanaas ah la beegsaday askar iyo saraakiil ka tirsan ciidanka sahaynada xilli in ka badan konton ruux ay ku shahiideen duqaymaha qidaaca ka dhacay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay madaxweynaha maraykanka oo bixiyey amar faraya shirkadaha ameerikaanka ah inay ka howlgalaan soo saarista macdanta caalamka baadigoobna ay ugu galaan dhammaan daafaha dunida xilli quwadaha waaweyn ay ku tartamayaan sidii ay u xoojin lahaayeen awooddooda militari iyo midooda teknolojiyadeed mid ka mid ah saraakiishii ugu dhowaa putin ahaana ku-xigeenkii madaxa howlgallada guud ee ciidanka ruushka oo lagu dilay weerar qarax ah qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى
waa hagaag waa maalinimo sabti ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka shawaal kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa wararka ka imaanaya waddanka iiraan ayaa sheegaya in duhurnimadii maanta ay qaraxyo aad u waaweyn ay ruuxeen dekedda magaalada bandar cabaas qaraxyadan oo ahaa kuwo aad u xoogan ayaana geystay khasaare kala duwan sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka ayaa waxa ay muujinayeen qiiqa iyo uurada ka dhashay qaraxyadan oo hareeyey hawada magaalada bandar cabaas iyadoo sidoo kale khasaare baaxad leh ay qaraxyadani ay gaarsiiyeen gudaha dekedda war ka soo baxay hay-adda gurmadka degdega ah iyo musiibooyinka ee iiraan ayaa lagu sheegay in tirada dhaawaca ay kor u dhaafayaan in ka badan saddex boqol oo ruux lagana yaabo in ay sii kororto iyagoo sidoo kale sheegay suurtagalnimada inay jiraan dhimashooyin inkastoo weli kooxaha gurmadka degdega ah ee la tacaalayaan sidii ay dabka u damin lahaayeen dhacdadan ayaa kusoo beegantay daqiiqada kadib markii magaalada masqad ee caasimada waddanka cumaan ay ka furmeen wadahadallada u dhexeeya maraykanka iyo iiraan ee looga hadlayo arrinta nukliyeerka dad badan ayaana sheegaya in weerarkan ay dhici karto inuu ka dambeeyo maamulka gumaystaha yuhuudda sanadkii laba kun iyo labaatankii ayay ahayd markii lasoo weeraray sistamka iyo kombyuutarada ay ku shaqayso dekedda bandar cabaas saxiifadda washington bost ayaana xilligaasi sheegtay in weerarkaasi uu ka dambeeyey maamulka isugu yeeray israa'il isagoo kaga aargudanaya dahraan weerar elektaroonig ah oo ay ka geysatay gudaha magaalooyinka ee yuhuudda oo ixtilaalka ay ku haystaan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag kadib weerarkii kashmiir waxaa sii xoogaysanaya xiisadda u dhexaysa dowladaha bakistan iyo hindiya dhinacyada ayaa ciidamo hor leh kusoo guraya xuduudda iska horimaadyo ayaa dhacay sidoo kale safiirada ayay dhinacyadu u kala yeerteen iyagoo eedeemo kulol warbaahinta isku marinaya haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda dagaal ee ka taagan kashmiir waxaa inoo soo koobayaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix haye maxamed bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay Eh, tan iyo markii arbacadii lasoo dhaafay uu dhacay hujuumkii amba weerarkii baahalgaam ee dhiigga fara badan ku daatay kaasoo ka dhacay gobolka jamu kashmiir ee dowladda gaalada hindiya ay xoogga ku haysato waxaa cirka isku sii shareeray xiisadaha u dhexeeya labada dowladood xukuumadda kaafiradda ee hindiya ayaa qaaday tallaabooyin aad u ad adag oo ka caraysiiya bakistan iyadoo qarka u saaran in labada dhinac ay isku jaraan xiriirkii aan cagaha badan ku taagnayn ee dhinacyada u dhexeeyey bakistan waxay ku dhawaaqday inay ka jawaabtay daandaansi kaga yimid ee dhanka hindiya haddii aan ku horeyno tallaabooyinka ay qaaday dowladda hinduuska ee wadanka hindiya maamusha hindiya waxay alaamisay inay ka baxday heshiiskii qaybsiga biyaha webiga lagu magacaabo sand ee bakistan kala dhexeeyey muddo ku dhow toddobaatan sannadood sanadii kii ayay labada dowladood waxay kala saxiixdeen heshiiskan ay ku kala qaybsanayaan biyaha webiga sand muhiim ayuuna u ahaa labada dhinac sida waraabka beeraha iyo kanaalada laga sameeyo korontada oo dhinacyadu ay ka dhalin jireen biyaha webiga sand sidoo kale hindiya waxay ilaamisay inay xirtay ilaa iyo afar macbar ama marin xuduudeed oo muhiim ah oo kala dhexeeya bakistan waxayna bakistan ku eedeysay inay soo maleegtay waxay ugu yeertay weerarkii argagixiso ee bahalgaam waxay ula jeedaa weerarkii ragga ee muslimiinta ah ay ku qaadeen goobta loo dalxiis tago ee bahalgaam ee gobolka kashmiir ee ixtiraalka ku jira halkaas oo dhegta dhiiga loogu daray in ka badan soddon iyo laba gaal oo lix iyo labaatan ka mid ay ahaayeen hinduus ee dhalad ah sida lagu xaqiijiyey war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda new delhi khilaafka u dhexeeya labada dhinac cirka ayuu isku shareeray bakistan waxay iclaamisay inay qaaday tallaab la mid ah midda hindiya ay qaaday oo waxay ceyrisay duulmaasiyiin muhiim ahaa oo ka tirsan dowladda hindiya tusaale ahaan bakistan waxay sheegtay in duulmaasiyiinta hindida ee ku sugan wadankeeda ay kusoo koobtay oo keli ah soddon waxay ceyrisay dhammaanba saraakiishii hindida ee dhanka milatariga sirdoonka iyo la taliyaashii difaaca ahaa ee ku sugnaa magaalada caasimadda ah ee islaamabad sidoo kale waxay sheegtay in ay xirtay hawada wadanka bakistan kala dhexaysa hindiya oo sidaas ay ku joogsadeen dhammaanba diyaaradihii ganacsiga iyo duulumaadyadii dhanka amniga ee saraakiisha sirdoonka labada wadan ay isdhaafsan jireen waxayna ugu baaqday duulimaasiyiinta hunuudda ah ee ku sugan bakistan inay wadanka kaga baxaan ilaa iyo dhammaadka bishan abriil ee socota sidoo kale bakistan waxay sheegtay inay xirayso ilaa iyo afar ka mid ah marin xuduudeeda ama macaabirta xuduudaha ee kala dhexeysa hindiya meelaha qaar bakistan waxay qaaday jawaab celinno u dhiganta midda hindiya ay qaaday laakiin meelaha qaar waxay samaysay jawaab celinada mid ka weyn tusaale ahaan in xiriirkii ganacsi iyo dulmaadyadii ganacsiga ay gebi ahaan ballaasho ayaa darbad weyn ku ah xukuumadda hogaamiyo naranda modi sababtoo ah hindiya maalin walba ganacsiga ka aada wadanka bakistan wuxuu ahaa malaayiin dollar halka sanadkii lagu sheego dhowr bilyan oo dollar marka xiisadaha u dhexeeya labadan dowladood ee ku hubaysan hubka waxgumaada ee nucleerka ayaa laga cabsi qabaa in mandiqada xaalad hubanti la-aan ah ay geliyaan bakistan waxay leedahay dhowr ka mid ah madaxyada hubka nucleerka gantaale casri ah waana dowlad ee awood militari iyo mid dhaqaale mandiqada ku leh hindiya sidaas oo kale hubka nucleerka ayay haysataa saameyn ayayna ku leedahay mandiqada waxaa hadda laysku haysto waa dadka muslimiinta ee la gumaysanayo ee ku dhaqan gobolka kashmiir radul ficliga ay jamaacadka jihaadiga ee ka dagaalamaya kashmiir ay sameeyeen mar walba waxay saameysaa hindiya iyo bakistan oo ah laba dowladood oo cadow ku ah dadkaas muslimiinta ah gaar ahaan hindiya oo ciidankoodu ay ixtiraal ku haystaan ee mandiqada kashmiir kashmiir markii hindidu ay qabsadeen ciidanka bakistan iyana dhinacay ka qabsadeen labada dowladood ayaa maamulaya oo qawaaniintooda wadciga ah ee muslimiinta ku maamulaya hindiya iyada ayaaba dadka gumaysanayso bakistanna qeybta ay haysato ee kashmiir uma ogola dagaalyahanada ee muslimiinta inay ka dhigtaan meel ay ka duulaan oo hindiya deegaanada haysato ay ku duulaan heshiisyo ashaadala dirir oo dhaqan galay ayaa dhinacyada u dhexeeyey laakiin weerarkan ay qaadeen ragga dagaalyahanada muslimiinta ah ayaa u muuqda mid ay kaga hoos xaluusheen sirdoonada hindiya iyo bakistan si isku mid ah wakaaladaha wararka oo arrintan wax ka qoray waxay sheegeen in durbadiiba ay bilowdeen barakac labada dhinac ah oo hindiya oo kale kumanaan kun oo bakistaaniyiin ah ayay ku qasabtay in wadankeeda ay kasoo tagaan oo bakistan ay dib ugu laabtaan bakistan tallaab taas la mid ah ay qaaday oo duulimaasiyiintii ay ceerisay waxayna wakaaladda wararka u faafisay bakistan ay sheegtay in ay dad hindi ah oo ku sugan gudaha wadankaas ee u jari doonto tigidka ah lagama ogola gudaha wadanka bakistan marka xiisadan labada dhinac aad ayay usii xoogeysanaysay tan iyo markii hindiya ay cilaamisay sannado ka hor in ay ka dhigtay kashmiir gobol gumaysi ayna ilaashay dhammaanba acraaftii gobolkan ka dhigayay ismaamul hoosaad hindiya hoostaga hadda waa maamul ixtiraal ku jiro oo haba yaraatee wax xorriyad ah haysanin awaamirtana si toos ah looga siinayo magaalada new delhi ee caasimada wadankaasi waxaa xusid mudan suhaybow in ilaa hadda aysan jirin koox sheegatay mas-uuliyadda weerarkan tan oo sii xoojinaysa tuhunka hindiya ay ka qabto in xubno ka tirsan sirdoonka bakistan ay weerarkan soo abaabuleen laakiin qaabka weerarku u dhacay ee dadka la laayay habdhaqanka dagaalyahanada weerarkan fuliyey wuxuu aad uga fog yahay sheegashada ka imaanaysa dhanka hindiya oo raggani waxay ahaayeen rag islaamiyiin ah oo kala saaraya waxa ay dilayaan dadka gaalada ah ayay mid mid u tooganayeen halka dadka muslimiinta ahna qofka towxiidka garta ay sii daynayeen taas waxay muujinaysaa in raggan ay yihiin rag hadaf tiigsanayay oo rag diimeed ay ahaayeen oo aysan ahayn calmaaniyiinta sirdoonka ee waddanka bakistan
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها waa hagaag imikana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeena ilyaas cabdulaahi waad mahadsantahay suheyb waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu waaweyn ee ay nashriyaan jornaalada ka soo baxa dunida qodobka ugu horreeya ee aad ku maqli doontaanna waxa uu noqonayaa dalka maraykanka oo markan soo gelaya tartanka macdanqodista iyo trump oo amar ku bixiyey in la bilaabo ololo waddankiisa looga soo saaraya macdanada kala duwan sida uu baahiyo bloomberg madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saacadihii lasoo dhaafay bixiyey amar lagu qodayo macdanta kala duwan ee ku jirta xeebaha iyo guud ahaanba dhulka maraykanka waxa uu donald trump sheegayaa in marnaba aysan habboonayn in wakhti xaadirkan ay ka haraan loolanka macdanta dunida oo ay ku jiraan dowladaha ugu tunka weyn caalamka waxa uu sidoo kale madaxa xukuumadda washington uu amar ku siiyey shirkadaha macdanta ka shaqeeya ee maraykanka in ay tagaan goobaha ugu muhiimsan dunida ee ay ku jirta macdanta isagoo dabcan ula jeeda dalalka ay la galaan heshiisyada kala duwan oo ay ugu horrayso kuwa dhaca qaaradda afrika xukuumadda washington ayaana diiraddeeda ugu weyn waxay hadda saaraysaa waddamada koonfur afrika iyo kongo iyadoona horey ay jiriirada ka soo baxa dalka maraykanka ay u daabaceen in donald trump uu madaxweynaha koongada dimuqraadiga ah uu kala hadlay heshiis macdan qodis ah oo qaadanaya sannado fara badan taa beddelkeedna xukuumadda kinshaasa laga difaacayo fallaagada m labaatan iyo saddex oo waayahan dambe dagaal xooggan ka wada gudaha waddankaas gunaanadkii waxaa macdanta tartankeeda xoojiyey waayahan dambe waxaa ka mid ah in muhiim ay u tahay warshadaha milatariga diyaaradaha kala duwan ee dagaalka maraakiibta iyo nidaamyada difaaca hawada iyadoo waddan walbana uu maanta isku diyaarinaya dagaal xooggan oo marka ugu horreysa ka dhex qarxa dalalka ugu tunka weyna caalamka xilligaasina waddan walba uu ku baxsan doono keydkiisa macdanta inta uu la egyahay mid ka mid ah saraakiishii ugu dhowaa putin iyo ku-xigeenkii madaxa howlgalka guud ee ciidanka ruushka oo saacadihii lasoo dhaafay la dilay oo qodobka xiga ee aan ku eegi doonno xubinta wargeysyada sida uu baahiyo wargeyska ingiriiska ka soo baxa ee the mirror ku-xigeenkii madaxa howlgallada guud ee ciidanka ruushka jenaraal yerosef ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu dilay qarax aad u xooggan oo loogu xiray gaari uu saarnaa waxa uu ninkan oo sagaaliyo konton jir ahaa xilli uu ku sugnaa duleedka magaalada moscow lala beegsaday qaraxan oo looga shakisan yahay in ay ka dambeyso dowladda yukrain gaar ahaan sirdoonkeeda waxay warbixinta jiriirada oo soo xiginaysa baaritaanna ay samaysay dowladda ruushka ay sheegaysaa in qaraxa gaariga ninkan loo saaray ay ku jirtay maaddo gaaraysa ilaa saddex boqol oo t n t ah taasoo durbadiiba fududaysay in uu si aad ah u kala firiirsamo gaariga ayna adkaatay inta badan in la helo sarkaalkan hilibkiisa waxaa gunaanadkii lagu warramayaa in middan ay si aad ah usii kala fogeyn doonto isku soo dhoweyntii uu waayahan dambe waday madaxweynaha maraykanka iyo sheegashadiisii ahayd in uu soo dabaalinayo heshiis xabad joojineed oo soconaya muddo bil ah haddii aan halkaa uga tallaabno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa warbixin ka hadlaysa ciidanka gumaystaha yuhuudda oo shaaciyey in uu ku guuldarraystay in uu xakameeya lacagaha soo gelaya gudaha marinka khaza islamarkaana gacanta u gelaya kooxaha muqaawamada filistiin sida uu nashriyey wargeeska macaariif ee ka soo baxa deegaanada yuhuudda ciidanka gumaystaha yuhuudda ee dullaanka ku jooga gudaha khaza ayaa shaaciyey in kooxaha muqaawamada filistiin ay si isdabajoog ah ugu yimaadaan shixnado lacaga waxay jiriiraddu sheegaysaa in dagaalku markii uu sii xoogaystay dhaqaalaha marinkuna uu hoosu dhacay ay ku fikirayeen in kooxaha waxiskacaabintu ay noqon doonaan kuwa dhaqaale ahaan burbura balse xaaladdu sidaa ma noqon ayuu joornaalku leeyahay oo kooxaha muqaawamada filistiin waxaa mar weliba u yimaada shixnado lacag ah iyagoo ka soo gelaya albaabada kala duwan ee marinka waxaa wargeysku macaariif sidoo kale uu sheegayaa in gawaarida soo gasha marinka khaza intooda badan si aad ah loo baaro iyadoo laga raadinaya waxyaabaha kala duwan sida hubka iyo lacagaha haddana mar qura la arkaya kooxaha muqaawamada filistiin oo adeegsanaya lacago kala duwan kana fog sidii uu ahaa malaha maamulka gumaystaha yuhuudda ee ah in ay soo wajahda dhaqaale burbur xooggan sidaasina ay isku dhiibaan waxay sidoo kale ay jiriiraddu sheegaysaa in middan ay dhulka sii gelisay kalsoonidii ay shacabka maamulka gumaystaha yuhuudda ku qabeen benyamin netanyahu iyadoo hadda ay tirabeel noqdeen waxyaabaha ay shacabka sahaynada ku baraarugeen ee uu horay uga been sheegay benyamin netanyahu haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas waxaan markan soo qabanayaa warbixin ka hadlaysa dowladda maraykanka oo dib u soo celisay xiritaanka qoysaska soo galootiga tallaabadaas oo lalaalay sannado ka hor sida uu baahiye wargeeska ingiriiska ka soo baxaa ee the guardian maamulka cusub ee trump ayaa dib u soo celiyey siyaasaddii xarigga qoysaska soo galootiga gaar ahaan bishii lasoo dhaafay ee maarso iyadoona durbadiiba ku dhowaad ilaa boqol qoys oo soo galooti ah la dhigay xabsi ku yaalla texas siyaasaddan ah in xabsiga la dhiga qoysaska soo galootiga ayaa la hakiyey sannaddii laba kun koo iyo labaatan balse waxay hadda u muuqataa in mar kale uu dib u bilaabay donald trump halka taa beddelkeed horey xarumo loogu xirayn jiray dadka soo galootiga ilaa dib loogu musaafurinayo waddamadooda ama laga hubinayo haddii ay haystaan baasabarro ameerikaan ah iyo kaarar u oggolaanaya in in muddo ah ay ku sii sugnaadaan gudaha waddanka siyaasaddan uu trump soo cusboonaysiiyey ayaana lagu warramayaa in ay dhaawici doonto howlaha xukuumaddiisa ee arrimaha dibadda guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan aan iminkana idinku wareejiyo walaalkan suweyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka caalamulyoom ayaan isla soo gaarnay iminkana waxaad ku soo dhowaataan qaybta saddexaad warbixinno ku aadan magacyada waddamada caalamka xaqaa'iqda la xiriirta magacyadaasi iyo waxay uga dhigan yihiin bulshooyinkooda waxaa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen xaaris cabduqaadir qaarada yurub waxaa ku yaala in ka badan afartan dal dadkoodana waxay ku hadlaan luuqado kala duwan mid ka mid a waxyaabaha xiisaha leh waa sida magacyada dalalku ay u kala duwan yihiin marka loo eego luuqadahooda gudaha iyo magacyada ay caalamka kale u yaqaanaan gaar ahaan kuwa ku hadla afka ingiriiska tusaale ahaan albaniya dadka degan dalkaasi waxa ay dalkooda ugu yeeraan ishqiberi waana magac la rumaysan yahay inuu ka yimid erey macnihiisu yahay in si cad loo hadlo ama ninka sheegtaa inuu yahay albani qaar kalena waxay leeyihiin magaca waxa uu ka yimid ishqibonj oo macnihiisu yahay gorgor oo ah xayawaanka ka muuqda calanka dowladdaasi almajar ama hangari oo aan u naqaan magaca af ingiriisiga ah waxaa gudaha dalkooda loogu yeeraa majerorsaj oo ah isku darka ereyada majyar oo macnihiisu dadka reer hangari iyo orsaj oo isna muujinaya waddanka taasu si buuxda marka loo eego u dhiganta dalka majarka magaca hangarina waxaana uu ka yimid asal ahaan laatiiniga ah hangariya lagana yaabo inuu la xidhiiro qowmiyado turki ah oo hore halkaasi u deganaa ukrein magaca dalkan waxa uu xiriir la leeyahay luuqadaha islaafka gaar ahaan ereygii hore ee ukrainiya ama ukrein oo macnihiisu yahay xuduud ama gobolka ka baxsan bartamaha waa tilmaan taariikhi ah oo muujinaysa in ukrein ay ahayd dhul ku yaala meelaha ay ku lulami jireen quwadihii waaweynaa sida ruushka nimsa ama awstari iyo cuhmaaniyiinta maantana magaca ukrein waxa uu noqday astaan dowladnimo ee magaca dal madax bannaan haddii aan soo koobno magacyada waddamada yurub iyo macni ahaan mid weliba waxaa ka mid ah ruushka oo markii loo ego qayb ka mid ah ku yaal bariga yurub islamarkaana haysto masaaxo dhuleed oo ka mid ah qaaradani ugu horaan waxa uu al-ustaad ashkar sheekh axmed inoo soo gudbinayaa magacyada waddamada yurub ka hor inta uusan inoo soo sardin waddan kasta oo macnaha gudaha dalkaas looga yaqaan magaca uu leeyahay qaaradda yurub ama qaaradda oroba waxay ka kooban tahay afartan dal si guudna waxay isugu yimaadaan sida badan ingilishka isugu yimaadaan wayna ku kala duwan yihiin wax badan marka waddamadaas waxaa ka mid a nimsa oo loo yaqaano austary beljika oo beljimka loo yaqaano bulgaria croatia iyo jamhuuriyatu qubrus jamhuuriyatu tashik ama jik denmark estonia iyo finland finland finlanda finlanda faransa almania oo loo yaqaano jarmal ama germany yunan oo loo yaqaano griiga majar oo loo yaqaano hungary ireland itaaliya oo loo yaqaano talyaaniga latvia litwania luxembourg iyo malta amba malta holland iyo poland portuqal amba portugiiska romania slovakia iyo slovenia asbaniya amba sbain suweyd ama sweden qaaradda oroba waxay ku kala duwan yihiin wax badan oo ay ka mid yihiin shucuubtooda waxay ka aaminsan yihiin magacaantooda oo asalka u ah waddan waliba iyo waxyaabaadka aqoonsiga oo dunida inteeda kaleeto ay uga soocan yihiin ama waddamada kaleeto oo yurub markan waxaa ustaadku inoo sharxayaa wax ka mid a magacyada dalalkan iyo shucuubtooda waxay uga dhigan yihiin haddii aan gudagalno magacyada ay u yaqaanaan dadkooda waddan waliba fiinlanda waddankooda waxay ugu yeeraan wax tusinaayo dhulkooda ama mustanqacaadka waxaa la yidhahdo ard almustanqacaat aw alard marka fiinlandi saas wuxuu ku noqonaya magac guud oo waddanka loo yaqaano maadaama ay dadkooda u yaqaanaan magacaan soo sheegnay ruusiya sidoo kaleeto waxay u nisbeeyaan alruwaad ruwaad ulqowm waxa loo yidhaahdo suweyd sidoo kaleeto shacabkooda waxay usu yaqaanaa inuu hormuud yahay shucuubta kaleeto norway waddada loo aado waqooyiga ama waqooyiga xigta ayay ku macneeyaan dadka waddankaas dalkooda iceland waddankaas dadkiisu waxay ku magacaabaan dhulka barafka ireland waddankaas dadkiisu waxay u nisbeeyaan waxyaabaadka asaatiirta ay aaminsan yihiin oo ilaahyadooda ay u tiiriyaan shirkiyaadka ah belarusiya sidoo kaleeto waxaa laga wadaa ama ruusiya dhacdeed ay u yaqaanaan dadkeedu maadaama ruushta kaleeto ay u dhowdahay bolandana marka dadkeedu waxay u yaqaanaan oo magacaas ay u nisbeeyaan dad eh, qabiilka wadankaas magaciisa Eh, qabiil bolansi la yidhaha bolans wadanka almaniya dadkiisu waxay u yaqaaniin eh, dhulka shacabka iyo shacbiyadda Eh, ay ku magacaabaan hungary eh, wadanka majar dadkiisu waxay u nisbeeyaan wadankaas eh, shacabka hungary romania eh, dalkaas ama wadankaas dadkiisu waxay ku nisbeeyaan magac ahaan ay u yaqaaniin romaanka ay aaminsan yihiin itaaliya waxay u yaqaanaan dadkeedu dhulkii xoolaha ee yaraay faransa eh, dadkeedu waxay ku magacaabaan ay u nisbeeyaan faranji waana qabiiladii oo eh, jurmaniya ah sidoo kaleeto ingiriiska waxay u yaqaanaan waddankoodii almamlaka almutaxida ama boqortooyadii midaysaneed Een, turkiyana dadkeedu waxay u yaqaaniin waxaa loo yaqaanaa si guud ardul atrak turkiya waddanka turkiya dadkeedu waa waxaa lagu magacaabaa magaca hoose ay dadkeedu ku magacaabaan ardul atrak alyunaan ama gariiga dadkeeduna waxay ku magacaabaan iidana dhulka ay asalka u leeyihiin gariiga ama dadka eh, waddankaas aljabal aswad dadkaas wadankaas een, waxay ugu magac dareen buur ku taalla wadankaas albaniya wadanka la yidhaahdo ayadana dadkeedu waxay ku magacaabaan dhulkii gorgorka ayay ku magacaabaan oo ay ku ammaanayaan wadankooda isbaniya wadanka isbaniya asigana sidoo kale dadkiisu waxay ku magacaabaan qabiilka hisbaniya amba qabiilka hisbaan waa magac ka yimid jasiirad ekaha oo irelandi Een, wadamadu saas ay u kala qeybsan yihiin iyo magac waliba oo ay gaar la yihiin amba ay u yaqaanaan wadankoodu ee, shacabka degaa dhanka qaaradda waqooyiga ameerika sila mid ah wadamada qaaradda afrika daraal badan oo ku yaala waqooyiga iyo bartamaha ameerika ayaa si weyn waxaa ugu saamoobeen taariikhda muddadii gumaysiga ay ku jireen dalalkaasi gaar ahaan saameynta boqortooyada isbaanishka midda ingiriiska faransiiska iyo bortuqiiska jasiiradaha bahams tusaale ahaan waxaa la rumaysan yahay in jasiiradahan ay noqdeen dhulkii ugu horreeyay uu soo cagadhigo christopher colombos intii uu ku guda jiray safarkiisii ugu horreeyey ee caalamkii cusba waxa uu jasiirad ka tirsan arqbiilka bahams u bixiyey san salvador magaca bahams laftiisu waxaa la aaminsan yahay inuu ka yimid ereyga isbaanishka ee bajamar oo macnihiisu yahay badda hoose taas oo tilmaamaysa biyaha hooseeya ee ku hareeraysan jasiiradahaasi sidoo kale costarica magacooda waxauu la macno yahay xeebta hodanka ah asal ahaanna waa afka isbaanishka waxaana aqoonyahanno badan ay rumaysan yihiin in colombos uu magacaas u bixiyey markii uu booqday dalkaas sanadkii kun shan boqol iyo labadii milaadiga intii uu ku jiray safarkiisii afraad waxa uu arkay xeebaha dalkaasi oo hodan ku ah dahabka iyo kheyraadka rabaaniga taasoo keentay in loo arko dal hodan ah mexico magaca dalkaasi waxa uu xidhiirkiisu ka horreeyey gumaysiga iyadoona uu ka yimid sida la sheego afkan ahwatl waxaana la oran jiray mexico taasoo tixraacaysa dooxada mexico oo ahayd xarunta boqortooyadii astig macnaha magacanna waa meesha dadka mexico ay degan yihiin sidoo kalena magacan waa isla magaca ay qowmiyaddii astiigu isku yaqiineen haddaba al-ustaad ashkar ha inoo dulmaro qaar ka mid a magacyada waddamadan kuwada ku habboon in la xuso ameerikada waqooyi iyo ameerikada dhexe kuwa ugu saameynta badan dowladaheeda waxaa ka mid a kanada oo magaceeda lagu sheego eh, deegaan ama mustawdana sida carabiga lagu yidhaahdo ama deegaamaysi alwilaayat almutaxida alamerikiya dowladda maraykanka sidoo kaleeto juzurulbahama ayaa ka mid a oo magaceedu ka yimid badda hoose jamhuuriyatu dominican oo dalkaas magaciisa dadkeedu ay u celiyaan eh, baadirigii ay weynay jireen kuuba ayaa soo hartay oo iidan ay dadkeedu u yaqaanaan ardadii ku fiicneeda beerashada ama al ardu alkhisba banama oo ayaduna ay dadkeedu u yaqaanaan wadankii caanka ku ahay malayga ama asmaagta tirbadnida asmaagta Een, costarica wadankaas isigana dadkiisa waxay u yaqaanaan een, xeebtii hodanka ahayd guatemala oo dadkeedu u yaqaaniin ee, dhulka caanka ku ah geedaha ama dhirta badan mexico oo dadkeedu u yaqaanaan shacabka la yidhahda mishka dhulka ay degi jireen warbixintan waxaan kusoo koobaynay qayb ka mid ah magacyada wadamada qaaradaha yurub iyo ameerikada waqooyi waxaa inoo ballan ah qaybta u dambeysa iyo hadduu allah ogolaado بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
waa hagaa guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaa i nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى